bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal maalin wanaagsan duhur wanaagsan kusoo dhowaada warka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada warka duhurnimo aad ku dhageysan doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta hashir jaraa'id ku qabtay magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal ee maamulka puntland ayaa waxa uu caddeeyey in heshiiskii dowladdii kumeel gaarka ahayd ay la gashay kenya sanadkii labada kun iyo sagaalkii aanu qusayn xadaynta badda ee labada dal wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay doodwadaha ku saabsan samaynta madasha xiriirka dowlada hoose magaalada muqdisho waxaa lagu soo bandhigay maanta daraasaad cilmiyeed laga sameeyey xaaladda maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee xamar wararka dibaddan waxaa ka mid ah magaalo maraykanka ku taala ayaa xaalad degdeg ah lagu soo rogay intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii ugu doorkaroonaa warka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya u diyaar garoowa warka oo fidsan oo goorri aan idin sii ambaqaada insha allah
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fmk dherarkeedu yahay sagaaanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda ku salaysa adduunka oo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa duhurnimo khamiisa taariikhdana ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha sagaalaad sanadka labada kun lix iyo tobanka mar kale kulanti wanaagsan kusoo dhawaada warkiyo fidsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali shar maarke oo ku sugan magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal ee maamulka puntland oo halkaasi maanta shir jaraa'id ku qabtayna waxa uu caddeeyey in heshiiskii dowladdii kumeel gaarka ahayd ee kenya la gashay sanadkii labada kun iyo sagaalkii aanu quseynin xadaynta badda ee labada dal nasre bashiir cali oo garoowe ku sugan ayaa warkani kasoo dirtay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo maanta warbaahinta shir jaraad ugu qabtay magaalada garowe ayaa sheegay heshiiskii dowladda soomaaliya ay la gashay dalka kenya sanadkii laba kun iyo sagaalka uusan qusaynin xadaynta badda soomaaliya balse oo ahaa mid lagu ballaarinayay dhulbadeedka soomaaliya wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa caddeeyey in xukuumadda soomaaliya ay sanadkii laba kun iyo sagaalkii ee qaramada midoobe u qortay warqad ay ku cadaynaysa in heshiiskaasi uu burburay kadib markii dowladda kenya ay ka been sheegtay islamarahaantana baarlamaankii soomaaliya ee xilligaasi jira wadida heshiiskaasi
waxaa jirtay un-ka ayaa wuxuu yidhi sheekada korkiaha un-ka ayaa wuxuu yidhi afrika dawladaha ah marka ay qolfoofka qabsanayaan dhulkooda dhulka midasahu jiro waxa loo baahan yahay dawlado gacanka siiya annaga dawladda norway ayaa arrintaan u istaagtay inay gacanada siiso sidii qareerada ay caddeeyeenna mou-da waxaa dilaafgareeyey iyada ayada dawladdii waxaa diraafgaraysay iyo annaga iyo kenya markay aan isla gaarayno wax xuduudana lagama hadlin wax boodasa lagama hadlin waxa ay ahayd ciwaanka mou ku cadaana waxay ahayd see qolo kasta oo asataa dalkeeda badeeda ee xaqa uleda qofsoobka ah meeshay diyaarkisan yihiin iyadoo aan las mucaaradin waan lasfoorsi yani aanan daawo aanan qolo kasta qolada kasta ishoortaay waana wax procedure markii bad dad ay qabsanayaan markasta isweenaya annagu arrintaasi markii aan aragno kenya inay si xun u isticmaashay saalka waxaan ka diidiyey baarlamaanka soomaaliyeed oo runtii markeeda diiday asankeeda mar horaa waa qorne aan leenaha waa ka baxnay kumana jirno sida ay ku samaysana waa si khaldan marka intaas ayaan ahayd runtii arrintaas waxaanan ku faraxsannahay in annaga komishanka aan aan kuxsanayna maanta meesha aan marnay oo ilaa saddex boqol iyo konton dalka soomaali ilaa ay badeena gaarsiisan tahay oo oolna marka la soo galo inay lix boqol oo kun oo kilomitir oo isku ah ay tahay waxaa maanta loo soo gaaraya kenyana waa caddaatay waxa ay raadinaysay inay ahayd dawli labadii kun iyo shantiina habka ay u sameeyeen dadka dalka inay khaldanayd hadda ku hadlay mar kun sagaal boqol iyo sideetan sagaarkii sidoo kale sameeyeen duceen inay haddana laayka qalabka sameeyaan laakiin sida sharciga caalamiga hoo dhulka badda waxaa lagu cabiraa waxa loo isbedesho laay waana sida ay sharciga tahay sharcigaana annaga qabnaa iyo inuu xuduudteena uu yahay sida sharciga isbedeshoda qabo waana kaga guulaysanayna insha allah bismi taala
mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ra-iisaaraha soomaaliya ayaa tilmaamay inuusan marnabo gorgortan geli karaynin taaka ka mid ah odolbadeedka soomaaliya islamarkaana xukuumadda uu ra-isul wasaaraha ka yahay ay dadaal ku bixinayso sidii dacwadaasi ka socota magaalada heeg ee wadanka holand ay soomaaliya guul uga soo hoyn lahayd ra-iisaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo hadalkiisa sii wata ayaa wax laba xumaada ku tilmaamay in siyaasiyiin soomaaliyeed qaar ka mid a ay arrimaha badda u adeegsadaan olole ay ku galaan doorashada halkii loo baahnaa in meel looga soo wada jeesto sidii loo difaaci lahaa dulbadeedka soomaaliya oo ay ku xadgudubtay dowladda kenya sanadkii laba kun iyo shantii taako dhul ah ama mara oo soomaali leedahay marna kama ogolaanayno qof inuu ku soo yani jabasado ama uu soo haweysto haba yaraate inta aan noolnahay haddaan usulnahay iyo haddaan ka dagaakulinayno oo meel ugu tuujisanayna in soomaaliyeed iyo mar soomaaliyeed qofka hawsan kara ma jirto hase ahaatee waxaa rabaa inaan uga digin runtii halkan hadda siyaasadda u isticmaalaya ee isle arrintan doorasho haka dhig runtii inay ka warantagaan waa ilan daro in meeshaas laga raadiyo doorasho iyo arrin qaran oo sida soomaalida ay tahay in loo toodinayso in laga raadiyo meel doorasho laga heli karo doorasho laga gelsan doorasho waxaa lagu gelayaa wixii qof kasta sameeyey iyo wixii qof kasta uu soomaali ku hayo afar sano soo noqon marka waxaa rabaa inaan deefiyo maan celiyo runtii dadkii arrintaan qayb ka noqday waxaa rabaa inaan caddeeyo dacwadaas iyo lawyers hadda wada dacwada dowlad anaga aan wasaare ka ahay ayaa la shaqaynaysay raacidaysay ilaa iyo meesha maanta joogta dacwada in la keenana soo muuhay meeshaas kamana daalayno markastaba kuma jirayna in annaga wax la wax inoo qeyb noqodii lahawaysaa almada uu soo armadinaya marka waxaa rabay umad soomaaliyeed ee runtii lagu marataagaabiyey waxaa la gatay bad waxaa la sameeyeysaan waxaa la yeelay kan in waxaas in waxba ku jirin qareenada inay dhegeystaan dacwadaasna waxaa rajeynayna shala waana ku adkaanayna waana ku guulisanayna dhulkeedana qofka udhamaanaya ra-iisaare sharmaake ayaa ugu dambeyntii bogaadiyey qareenada u doodaya difaaca badda soomaaliya isagoo guul u rajeeyey nasar bashiir cali
wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxa ay ku qabatay doodwadaag ku saabsan samaynta madasha xiriirka dowladaha hoose maxamed cali axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya
mas-uuliyiin ka socday hay-adaha dowladda aqoon-yaano iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa dood ka yeeshay samaynta madal ay ku wada xidhiiraan dowladaha hoose madashan ayaa ka shaqayn doonta xalinta khilaafaadka ka yimaada federaalka iyo horumarinta adeegyada bulshada iyada oo si wada jir ay u wajahayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka doctor yaxya cali ibraahim ayaa sharaxaya faa'iidada ay leedahay madashu maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah inay helaan weyaan madal ay uga hadli karaan arrimaha u dhexeeya iyo dhexdoodaba golahaas madashaas waxaa layidhaha xiriirka madasha xiriirka dowladaha waxay kulminaysaa dowlada federaalka ah iyo dowladaha goboleedyada dalka waxayna noqonaysaa madal ay ku wada hadlaan dowladaha federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah si ay uga u xaliyaan khilaafaadka ka dhaca dhexdooda iyo horumarka si wada jira dhanka kale xogeyaha joogtada wasaaradda cadaaladda ee dowladda soomaaliya doctor ismaaciil jimcaale calasow ayaa xoojiyey waxa loola jeedo xiriirka dowladaha hoose waxa ugu muhiimsan umad markay qabsanayso waxa ugu horeeya oy horta ay wadan ka bilowda waxa ay tahay waxa la yidhaahdo isaqbalid ama accessibility inta uu ka hadlayo dhan halkiisa guud lagu soo koobo waa isaqbalid in la helo marka la isaqbalo oo la fahmo oo waxa la yidhahdo healthy work relationship la yeesho ayaa federal level iyo regional level iyo level kasta iyo oo ay district level yani waxaan ka samayn karnaa wax ummadda aan ku adridanka leeyahay maamul aan heli karna ama dowladnimo qaar ka mid a dadka ka qayb galay dooda dhismaha madasha xiriirka dowladaha hoose ayaa aragtidooda ka dhiibtay waxa ay tahay in ay la timaado madasha abuurka madasha lafteeda baa u baahan runtii in aada looga fiirsado madashu noocay bay noqonaysaa
madal siyaasadeed keliya ayay markaasi ay noqonaysaa oo siyaasadaha guud ee jaangoysa daaminisma waxay noqonaysaa madaxweyneyaasha ayay noqonaysaa mise wasaaraday noqonaysaa mise technical bay noqonayaan kale oo ka madax banaan oo ka duwan iyaga lafteedu moogtay runtii waa arrin muhiim muhiimadeeda leeyahay xaqiiqatan waa madal aad aad muhiim u ah ummadka waayadeeda dhaxalka lahaday dhammaan aqoonyahannada midaadalka iyo dhammaan inta banaynayso ummadka soomaaliyeed waxaan oran lahaa mareyshan waa madal muhiim ah waa fikir wanaagsan oo lagu horumarin karo dalka iyo dadka ay madaxa gaarka nabadda qabaano waa baahi jirta oo halkii aan la qaybsanayo madaxda wasaaradda fikirkeeda ah in noloshaas la sameeyo maxaa yeelay waa iibsanaa oo ay reer inay ka wada hadlaan inta aan ibdahan la isku dhicin la wada shaqeeyo يعني ليس لي مثلا لكلمة يروح على الكلام عليه
maxamed cali axmed rooraaye
magaalada muqdisho maanta waxaa lagu soo bandhigay daraasaad cilmiyeed ay markaasi laga sameeyey xaaladda maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe xamar ibraahim aadan maxamed oo goobjoog ahaa goobta lagu soo bandhigayay daraasadan ayaa warkani ka diyaariyay
daraasad cilmiyeedkan oo ku saabsanaa xaaladda ay ku nool yihiin maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe muqdisho ay sameeyeen qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda badweynta indiya ayaa waxay ku sheegeen in maxaabiista xabsiga dhexe ay haystaan daryeel wanaagsan iyo meelo ay jimicsi ku sameeyaan daraasaada ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in meherado yaryar oo xabsiga ku dhex yaala ay maxaabiista qaarkood ay ku ganacsadaan maxamed cabdi muude oo ka mid ah ardayda daraasaaddan samaysay ayaa sharxaad ka bixiyey qaabka ay daraasaaddan u sameeyeen iyo waxyaabihii xabsi ay ku soo arkeen intii ay ku guda jireen diyaarinta daraasaaddan dhulka waxaa kubadda cagtay ka dhigyihiin maxaabiista labo inay jiraan shaqooyin ay qabtaan maxaabiista kuwooda xirfadda leh gunooyin ay ku qaataan saddex inay ku dhex yaalaan xabsiga dhexe dabakaayooyin yaryar oo ay ku iibsadaan maxaabiista waxa ay doonaan intaan ka ahayno qiyaabaha mamnuuca sida daraadiisa haddii aan soo koobo qaar kamid a su-aalayga cilmi baarista waxaa kamid ahaa ma loo baahan in la hormariyo maamulka iyo sharciga si loo xadabeeyo cadadka tirada maxaabiista iyo ammaanka labo ma haystaan maxaabiista daryeel fiican sida caafimaadka dharka cuntada cabitaanka iyo jimicsiga saddex maxaabiista buuxdhaafisay xabsiga dhexe xalinteeda markaa tallaabada ugu horeysa ee qaado dowladda habka cilmi baaristeeda waxay ahayd su-aalo weydiin sidaan ku xusuustay soo jeedin waxaan soo jeedi lahaa in saro loo qaado daryeelka maxaabiista gudoomiyaha jaamacadda badweynta indiya rofeor samuwade maxamed cali daahir ayaa madaxda xabsiga dhexe ku ammaanay dhaqan celinta iyo daryeelka ay u sameeyaan isagoona wax kasta oo dhinaca aqoonta la xiriira uu sheegay inka jaamacad ahaan ay ka caawin doonaan xabsiga dhexe waxaan umalaynaa kun iyo saddex boqolaa la sheegayo kun iyo saddex boqol seedkiisana meesha muqtaalan jeclahay taasna waa inaan carabka dhigtaadaba laakiin xabsi shaqadiisa ugu culus uu qabto oo loo baahan yahay in aada loogu shaqeeyona waxaa waaye dhaqan caliis qofkii galay inuu ka soo baxo asaga oo ka duwan qofkii shalay uu ahaa si bulshadii uu ugu dhex milmo marka insha allah qaybtaasna waxaan jeclaan lahaa ciidan jaamacadda xataa diyaara u tahay iyo qolada waxbarashada in laiska iskaashado oo dadkaas si toosan lasoo saaro insha allah ilaah haddii ilaalo
maamulka gobolka baay ayaa magaalada baydhabo waxa uu kusoo qabtay amba uu ku qabtay kulan looga hadlayay dib u dhiska magaalada baydhabo waxaana kulankaasi ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida warkan uu kaga soo diray baydhabo siraaji sheekh isaaqa xilli maalmihii ugu dambeeyey magaalada baydhabo ay ku sugnaayeen dhalinyaro soomaaliyeed oo ka kala socda dhammaan gobolada dalka soomaaliya islamarkaana ololo nabadeed oo isku dhexgelayeen dhalinyarada soomaaliyeed ka waday magaalada dhalinyarada soomaaliyeedna ka wacyigelinayay qabyaaladda iyo tahriibta ayaa waxaa maanta magaalada ay ka bilaabeen ololo nadaaqadeed iyo socdaal nabadeed oo ay ku marayaan qaar ka mida wadooyinka magaalada baydhabo ugu horeyn dhalinyarada oo ay weheliyeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan ibraahim aadan sate gudoomiyaha gobolka baay mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed ardayda jaamacadaha iyo kuwa dugsiyada sare ayaa waxaa socod dheer ay ku mareen qaar ka mida wadooyinka magaalada baydhabo gaar ahaan wadada weyn ee dhex marta magaalada waxaa sidoo kale dhalinyarada ololo nadaafadeed maanta ay ka sameeyeen buundada weyn ee isha baydhabo oo sanadadii dambe dadka reer baydhabo qashinka ay ku daadinayeen taasoo sababtay in gebi ahaanba ay yaraadaan biyihii kasoo burqan jiray isha baydhabo waxaa sidoo kale dhalinyaradu maanta geedo fara badan ay ku beereen qaar ka mida wadooyinka magaalada baydhabo taasoo bulshada soomaaliyeed ay ku dareensiinayeen inay ku dadaalaan dib u dhiska dalkooda hooyo waa kuwan qaar ka mida dhalinyarada soomaaliyeed ee iskood isku soo abaabulay oo warbaahinta qaranka soomaaliyeed uga warbixiyey waxyaabaha ku dhaliyey fikirkan meesha taagana waa bishii isha beedhaba koonfur galbeed soomaaliya maanta waxaa waxaa u imaanay inaan u bilaabno bulshooyinka ku nool degmada baydhaba gobolka baay inaan u horteedno bilow ayagaa dhamaystira doonaan ayagaa meesha degan waxaan nahay anaga dhalinyaro soomaaliyeed oo gobolada guud soomaaliya ka imaaday isku soo bahaystay inay maraan gobolada soomaaliyeed meel walba ka mid ah dadaalka nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada soomaaliyeed ee maandeeb ayaa ugu magac darnay siyaasadeena iyo barafiidyadeena kuma jirto wax siyaasadeed kuma jirto maxay ahayd khilaaf goboleed kuma jirto maxay ahayd isnaceeb waxa u socona waxaa waaye inaan anaga aaminay inaan leenahay soomaaliya qayb walba ka mid ah dhalinyaro soomaaliyeed ha is abaabudeen oo ku socda gobolada dhan oo soomaaliya iyo wayba ku sugan magaalada koonfeed oo anina ka mid ahaa dhalinyarada sinti haatan beerbedow kaseelan inga waayan ardayda bulshada gudoomiyayaal dhamaatay insha allah wayba fanaana waqtiga cariiri ee hoolbadan indhima xamaasyo badan jarta umadaha kooban wayba fanaana insha allah intuu dareenka bulshada sideetan intuu wada sii doona laakiin oo ka hormariyaan insha allah gudoomiyaha iyo wasiirka iyo umada midoon iyo dhalinyarada bulshada walaasamaatay bulshada soomaaliyeed waxaan rabaa oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa jooga inaan u sheegno in baydhabo ay nabad tahay in baydhabo aad arki karto meesha keliya waxaanleeyahay aniga intaan jooga aan arkay madax murtirale oo gudoomiye gobol leh oon ciidan wadan oo lugaynaa inay dadku yimaadiin ay intaas lugeeyaan haddana waxaan joognaa wadadii cusbeed oo geedo ku beerayno gudoomiyaha gobolka baay mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan ibraahim aadan sate oo labadaba qeybka ahaa ololaha maanta ay wadeen dhalinyarada ayaa waxaa si weyn ay u soo dhoweeyeen fikirka dhalinyarada dhiirigelinta ay noo sameeyeen ardayda ay noo soo saareen qabadka dhinaca nadaafadda ay nala qabteen socdaalka nabadda magaalada dhexdeeda aan ku marayno ilaah baa mahadle nabad baanu haysanaa nabaddaas inaan wada adkayno meel kastoo soomaalina waxaan rajaynaynaa in magaranaysa dhalinyaradaas lagu soo dhaweeyo hawlaha ummadda ay u hayaan ee horumarinta socdaalka nabadda ah inay qayb ka noqdaan ummadda meel kasta ugu tagaanba intaas kabacdi aadaan ugu faraxsanahay maanta farxadda haysa darteed wax badan ma sheegi karo waxaan ku soo koobaya aan leeyahay aad iyo aad aa umahadsantihiin waan ku faraxsannahay haddaan nahay maamulka koonfur galbeed soomaaliya socdaalkan qiimaha iyo qaayaha leh aad nagu soo gaarteen waa fure furaha nabadda bilowga ah halkaan ayuu ka furmi doonaa sida aan rajaynayo insha allah gobollada kale iyo degmooyinka kale ee gobolka dowladda koonfur galbeed soomaaliyana waa laydin geyn doonaa siraaji kaysa warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo maamulka gobolka banaadir oo faahfaahin ka bixiyey qorshaha u diyaargarowga doorashooyinka iyo bilcisoo celinta magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dadaalkaasi meel wanaagsan uu marayo agaasimaha waaxda nadaafadda iyo bilcisoo celinta dowladda hoose ee xamar cabdicasiis goodax bare ayaa ka hadlay
bismillahi alxamdulilah idaacadda raadiyo muqdisho iyo t v-ga qaranka intaba waa marka hore waxaan idinka mahad celinayaa sida maaragtay aad sida joogtada oo mar walba aada nagula soo xiriirtaan dabcan magaalada muqdisho waad la socotaan birihii dambe waxa ay marti gelinaysa shirar caalami ah wafuud caalami ahna way imaanayaan magaaladan waad la socotaan igat wasiiradoodii arrimaha dibadda ayaa maaragta halkan ku shiray kadib madaxweynihii turkiga ayaa yimid haddana madaxweyneyaashii iyo wasiiradii arrimaha dibadda ee igat shirkooda ugu dambeeya ayaa bishan ka dhacay magaalada muqdisho dabcan magaalada waa la socotaan xilli waxaa lagu jiraa oo doorashooyin ay dhacayaan waa la socotaan musharaxiin badan ayaa joogta magaalada waa la socotaan maamulka dowladda maaragtay uu hogaaminayo dowladda hoose uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale iyo iyo dhammaan maamulkao dhanba waxaa loo wada guntaday magaaladan inay ahaato magaalo amni ah magaalo maaragtay nadiif ah magaalo bilica bilic leh marka ummadda soomaaliyeed iyo caalamka guud ahaanba annaga waajibka naga saaran waxay tahay magaaladan inaan soo celino bilicdii ay lahaan jirta barisamaadkii magaaladan waxay ahayd magaalo maaragtay africa markii la tilmaamay lagu tilmaami jiray magaalooyinka ugu amniga badan magaaladan waxay ahayd africa markii la tilmaamayo magaalo lagu tilmaami jiray nadaafadeeda iyo bilicdeeda magaalooyinka ugu fiican alxamdulilah maanta aan kula hadlayo magaalada muqdisho wax lagu farxi karo ayaan maaragtay waaxda nadaafada iyo aan ka qabanay khaasatan anigoo bilicda iyo nadaafada magaalada muqdishoda mas-uul ka ah oo agaasimaheeda ah waxaan ku qanacsannahay in madaxdii timid oo igad madaxweyneyaashoodii madaxweynaha qaranka iyo gudoomiyaha gobolka iyo wasiirada iyo dhammaan xubnaha dowladda oo dhan iyo martida sharafta kale joogta iyo xubnaha kale maaragtay doorashooyin ka qaybgalaya iyo shacabka soomaaliyeedba waxay noogu farxeen sida quruxda badneed aan kusoo martigelinay martidii kala duwaneed ee imaanaysa magaaladan marka magaalada waxay diyaar u tahaan leedahay in si nabad ah oo qurux badan oo degan inay doorashooyinkoodana uga dhici doonto bilicda iyo nadaafada qaybta aan kulahaydna waan sii hagaajinaynaa inta yaroo nooga hadsan haddana meel fiican ayay noo maraysaa
waa gartay ergooyinka iyo beesha caalamka ee korjoogtada ka ah doorashooyinka ama doorashada madaxtinimada ma jirtaa goobo mucayin ah oo loo diyaariyey gaar ahaan kaalinta nadaafada ee idinkaga aadan dhismayaasha gaarka ah oo ay ergooyinka iyo martida ay degi karaan sida hoteelada magaalada muqdisho ku badan xiriir mala leedihiin oo ma wacyigeliseen dhinaca nadaafada iyo sida wax looga qaban lahaa arrintaasi aga
waa su-aal aad iyo aad qiimo u leh waad la socotaa maamulida maaragtay dabcan xiliga doorashooyinka markay dhacayaan dowladda ayaa mas-uulinta badan ka ah goobaha lagu dhigi doonana waa goobo cayiman dabcan nadaafad markii ay timaado dowlad waxay mas-uul ka tahayna dowlada hoose ayaa maaragtay kasii mas-uul ah ayadaa maaragtay u qaabilsan waxaasoo dhan dabcan annaga magaalada muqdisho toban iyo toddobada degmano oo ka shaqeyna oo nadaafadooda ilaalina haddana si gaar ah barnaamijyada iyo iyo mararka qaar markii ay dhacayaan maaragtay waxyaabo qaar sida soo dhaweyntii madaxweyneyaashii higad oo kale soo dhaweyntii madaxweynaha turkiga oo kale qabashada waddanka lagu qaban doono shirarka maaragtay xildhibaanada iyo meesha maaragtay lagu xareyn doono ergooyinka oo kale maxaa la yidhaahdaa doorashooyinka meelaha ay ka dhici doonaan hoteelada dabcan waa wargelina hoteelada dabcan way ku khasban yihiin hotel markii la yidhaahdo isagaaban marka kuwaad waxay u tahay si loo soo dego waa inay hoolalkiisi iyo iyo bilicdiisi iyo iyo sariirihii dadka ay seexi lahaayeen iyo qaabka waaba hotelkaasaaba marka hore ka fikiray laakiin annagana meelaha ay ku yaalaan jidadka mara iyo bilicda jidadkaas iyo malayntii magaalada iyo iyo maaragtay nadaafada jidadka iyo dhismaha jajaban qurxintooda iyo ayaan annaga culeys ka saarnay marka wada shaqayn ayaa hadda naga dhexaysa dabcan anoo fursadan ka faa'iidaysanaya maanta aada isiiseenna waxaan rabaa inaan ayaga laftigooda mar labaad baaq kale aan u jeediyo ay ka qayb weyn ayay ku leeyihiin hoteelada magaalada iyo maaragtay iyo goobaha waaweyn ee laisugu yimaade hoolalka shirarka bilaha soo socda magaalada muqdisho iyo iyo kadibba marka waxaan rajaynaynaa inay ayaga laftigooda bilicdooda kaalintii ay ka qaadan jireen kaalin fiican ayay ahayd inay hadda saddex jibaaraan si ay maaragtay ganacsigooda iyo waxoodana uu kor ugu kaco magaalada bilicdeedana ay usoo noqoto annaga ka dowlad hoose ahaan siyaasad kama shaqeyno shacabka ayaa service u waxaynaa marka servicekeeni ummaddu way ka heshay bulshadana waxay noo soo jeediyeen maaragtay mahad celin haddana waxaan rajaynaynaa kaalinka meesha aan uga jirno waxaan isleenahay weli waxba aydiin dhiman inta naga dhiman inaan dhamaystirno arrintaasna waxaa sharafteeda iyo mudnaanteeda iskale gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale
waa gartay ee, shacabka degmooyinka si ay uga qayb noqdaan nadaafadda ama ay ee, ee, ma siiseen wax wacyigelin ah oo ku aadan ilaalinta nadaafadda iyo bilicda arrintaasi oo aada muhiim uga ah sharafka iyo karaamada gobolka banaadir gaar ahaan ee, caasimadda muqdisho
Een, arrinkaas waa arrin aad iyo aad muhiim u ah Een, een, een, een, dabcan een, een, toban iyo toddobada degmo waxaan ka wadnaa wacyigelin joogto ah Een, een, hadda aan kula hadlayo een, waxaan ka imid een, een, barkeelney wadajir ayaan soo maray Een, een, waxaan soo maray hodan een, dhinacan banaadir iyo dhinacan ayaan soo maray waxaan soo maray een, dhinacan iyo een, aeroboortka oo maaragtay dhinaca aeroboortka jidkiisaan soo maray xamar jajab dhinaceedaan kasoo dhex baxay oo hadda aan kula hadlayo waxaan maraya een, jidkan wadadan maka almukarama ayaan waxaan uga soo dhacay waaberi dhinaceeda een, een, quruxda iyo bilicda ka muuqato ma marayn kartid gudoomiyaasha degmooyinka iyo waa gud ku-xigeenadooda iyo waaxyaha iyo maamulka oo dhan oo wada shaqaynaya maaragtay oo laga wada shaqaynaya amnigii oo laga wada shaqaynaya nadaafadii oo laga wada shaqaynaya dhinac walba ayaan maaragtay lasoo wada kulkulmay shaqada een, wacyigelinta way socotaa hadduu ilaaha yidhaahdana habeenka iyo kaasatan waxa aad annaga noo tihiin een, door muhiima ayaa nooga jirtaan een, een, idaacadda maaragtay radio muqdisho waa idaacadda keliya oo maaragtay aan isleenahay way nala shaqaysaa dabcan idaacadaha kale oo dhan idaacadda codka gobolka oo kale way nala shaqeeyaan si fiican iyo kuwa kale oo dhanba oo privateka loo leeyahay laakiin labadaas idaacadood maadaama ay yihiin idaacado shacabka uu yacni si firi ah een, ugu shaqeeya kuwa kaleo privateka ana sidoo kale
maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo kan degmada afgooye ayaa xariga waxa ay ka jiraan maanta suuq cusub oo xoolaha lagu iibiyo kaasoo laga hirgeliyey degmada afgooye maxamed cali jubba oo furitaanka suuqaasi goobjoog ah aynu ka wareysanay xafladda si kooban oo suuqaasi xariga loogu jirayay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmaduba ay ka qayb galeen gudoomiyaha gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ahna gudoomiye ku-xigeenka ee gaafinta gobolka degmada ee muslimiinta kasan gobolka shabeellaha hoose iyo gudoomiyaha degmada afgooda maanta ay xariga ka jareen suuqa cusub ee lagu iibinayo xoolaha nool sida ariga iyo geela iyo lada sidoo kale goobta xariga jarista waxaan ku sugnaa dadka ganac ka ganacsada xoolaha suuqa ayaa waxaa loo dhisay ujeedka ugu weynata ayaa jiray in magaalada ay ku yaraayeen suuqada lagu iibiyo xoolaha oo meelo barxadaa lagu iibin jiray gudoomiyaha degmada afgooyaay oo hadlay oo ayaa sheegay in suuqan uu ahmiyad weyn u leeyahay ganacsatada iibisa xoolaha sidoo kale gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose arrimaha siyaasadda haddana ah kusumaha gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose shiina ayaa sheegay in maamulka gobolka shabeellaha hoose uu wada mashaariic lagu horumarinayo gobolka shabeellaha hoose degmooyinka gobolka shabeellaha hoosena laga hirgelin doono noocaan oo kale ah sidoo kale waxa uu gudoomiyaha gudmaha gudoomiyaha uu soo hadal qaaday in degmooyinka gobolka shabeellaha hoose laga fuli doono sida degmo mashaariic noocyadaan oo kale ah oo loo dhisi doono suuqyada lagu iibiyo xoolaha iyo weliba qudaarta sidoo kale gudoomiyaha waxa uu sheegay inay jeedsiin doonaan mashaariicda lagu horumarinayo degmooyinka gobolka shabeellaha hoose sidoo kale xarakada dowladda soo dhamaatay kadib dadaal gobolka degmada waxay kormeereen xarun laga dhisayo xanaanada xoolaha oo degmada afgowdka waxa ka soconaya xarunta dhismo cusub oo loo dhisayo oo ka kooban xafiisyada uu lahaa xanaanada xoolaha sidoo kale sheebaadkii weynaa ee xanaanada xoolaha caafimaadka xoolaha lagu baarayay ajira sidoo kale meesha laga dhisaya looska guud ee kormeerka ayaa ahaa sidoo kale in ay kormeeraan wacyaha degmada afgooye maamulka gobolka iyo
halka warkaasi aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya magaalo ku taala wadanka mareykanka ayaa xaalad degdeg ah lagu soo rogay sida wararku ay sheegayaan gudoomiyaha gobolka waqooyi carolina ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la gelinayo magaalada charlot iyadoo weli ay sii socoto deganaansho la-aanta ka dhalatay ninka madooga ah ee gacanta booliiska ku dhintay rabshadahan ayaa habeenkii labaad socda kadib markii kate lamon scott toogasho lagu dilay waxaana dilay arbacadii booliis madoowa qof mudaaraadyaasha ka mid ah ay xaaladiisu liidataa kadib markii la sheegay in shacabku dhexdooda ay isjoogteen sida maamulka magaaladu ay sheegeen scood ayaa noqonaya ninkii saddexaad ee madoow ah oo ay booliiska dilaan muddo toddobaad ah doogashooyinka sidan oo kale ayaana mudaharaadyo waaweyn sababay muddooyinkii dambe booliiska magaalada jaalood ayaa qiiqa dadka ka ilmeysiiya u isticmaalaya boqolaal ruuxa mudaharaad dhigayay xafiiska booliiska ee deegaankaasi waxa uu sheegayaa inay dhaawacmeen afar askari markii horeysayna gudoomiyaha waqooyiga carolina ninka layihahdo bada micre waxa uu sheegay inuu markaasi isagu ka dambeeyey dadaalada lagu isticmaalayo ilaalada qaranka iyo ilaalada wadooyinka waaweyn si ay gacanta uga geystaan xakameynta mudaharaadyada wuxuu intaasi ku daray gudoomiyaha in aan loo dulqaadan karin rabshado kale oo markaasi ku wajahan shacabka booliiska ama hantida dadweynaha mudaharaadyadu waxay ka hareysan yihiin dilka scott oo saddex iyo afartan jir ahaa oo ay booliisku dileen gelinkii dambe arbacadii kadib markii uu dhacay muran guryo la xiriira warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa dhagenta